الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعلى كل جرنا رمينتي قدر كإله إلا رميني وعلى الشيخ ولي العبادي أضمد وحوسنا ذا قدرة awood calaa acmaalihim camalladoodiiy waxay qabanayaan ay karayaan walahum waxaa u sugnaaday iraadatun doonid wallaahu ilaahayna khaaliquhum ka abuuray weeye wa khaaliqu qudratihim qudradoodiiyo awoodoodiiyo wa iraadatihim doonitaankoodana ilaahay ka abuuray weeye kamaa qaala tacaala sida ilaahayba uu yidhi liman shaa ka doona ayuu u sugnaaday minkuu idinka idinka mid a an yastaqiima inuu toosnaado wamaa tashaa-uuna mana doonaysaan ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono mooyaane rabulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa inuu doono mooyaane waxau sheekhu leeyahay addoommada waxaa u sugnaaday awood ay awoodaan camallada iyo waxay qabanayaan iraado iyo doonidna waa u sugnaatay wuxuu halkaa ku khilaafayaa qolada jabriyada la yidhaahdo ee qaba addoommadu inaanay awood iyo iraado toono lahayn ee wax kastoo ay qabanayaan ay ku qasban yihiin oo ilaahay uu ku qasbay ilaahayna ka abuuray weeye ayaga addoommada iyo awooddooda iyo iraadadoodaba ilaahay ka abuuray weeye halkaana wuxuu ku khilaafayaa qolada qadariyada la yidhaahdo ee leh ilaahay inaanu markaa addoonka ficilkiisa iyo iraadadiisa iyo awooddiisa toona aanu shaqo ku lahayn oonu abuurin ayuu halkaana ku khilaafayaa macnaha inuu markaa ficilkan addoonku ilaahay uu abuurayna macnaha ficilkiisu dee wuxuu ka soo fulayaa awood iyo doonid awoodda iyo dooniddaana ilaahay baa abuuray wixii makhluuq ka soo fulaana waa makhluuq weeye oo waxaanuu addoonku samaynaya wax ikhtiyaariya weeye ee wax ijbaariyahoo markaa lagu dirqiyey maaha maxaa yeelay waxa markaa uu ka soo fulayaa awood iyo iyo doonid haddii aan awoodda iyo doonidaasinin dee ficilkaasi kama yimaadeen sida ilaahaybaa aayadda qur-aanka oo inoogu sheegay liman shaaa minkum an yastaqiim waxaa arrinkaasi u sugnaaday ka idinka midee doono inuu toosnaado doonid ayaa markaa loo sugay qofkii doonaya inuu toosnaado inuu toosnaanayo haddana ilaahay wuxuu uhi wamaa tashaa-una ilaa an yashaa allah waxna ma doonaysaan ilaahay inuu doono mooye wixii ilaahay uu doono ayuunbaa markaana doonaysaan allihii caalamiinta rabbigooda ahaa markaa liman shaa minkum an yastaqiim qoladaa addoommadu inay markaa dirqiyan yihiin ayaa lagu radinaya wamaa tashaa-una ilaa an yashaa allah haddana doonitaankoodaasi doonid markaas ilaahay abuuray oo dooniddii ilaahay ku xidhan inay tahayna ayadda qeybtaa dambe ayayna tusinayso qoladaa qadariyada la yidhaahdo ayaa markaa halkaana uu ku naqdinayaa ama uu ku radinayaa marka addoonkii inuu mashii'o leeyahay mashii'adiisa iyo doonidaasina mashii'ada ilaahay ay kusii xidhan tahay ayayna tusinaysaa marka ficilladu waxaan ay samaynayaan addoommadu xaqiiq ahaan waa loo tiriya ilaahayna ka abuuray weeye isaga iyo ficilkiisaba wallaahu khalaqahum wamaa tacmaluun ilaahay isaga ayaa idin abuuray idinka iyo waxaa qabanaysaanba walilcibaadi addoommada qudratun karid ayaa u sugnaaday calaa acmaalihim ay karayaan walahum iraada doonidina waa u sugnaatay wallaahu ilaahayna khaaliquhum ka abuuray weeye wa khaaliqu qudratihim awooddoodana ka abuuray wa iraadatihim doonidooda weeye kamaa qaala tacaala ilaahay siduu yihi liman shaa ka doona minkuu idinka idinka mid an yastaqiima inuu toosnaado wamaa tashaa-uuna mana doonaysaan ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono mooyaane rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah inuu doono mooye waxba ma doonaysaan idinku wa haadihi darajatu darajadan min alqadri qadarka ah yukadibu biha waxaa beeninaya caamatu lqadariyati qadariyadu sida ay u badan yihiin waa ka ay beeniyaan aladiina kuwaasoo samaahum annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ku magacaabay majuusa haadihi alumma ummaddan majuusteeda markaas uu ku magacaabay wayakluu fiiha waxaa ku xadgudbaya darajadan qowmun qolo min ahli libaati kuwa ilaahay qadarkiisa suga ama ihbaatkiiyo sugidda wehelka xataa salabuu ilaa ay ka qaadeen oo ay ka siibeen alcabda addoonka qudratu awooddiisii wakhtiyaarahu iyo doorashadiisii wa yukhrijuuna waxaanay ka saarayaan can afcaaliillaahi ilaahay afcaashiisiiyo wuxuu samaynayo wa axkaamihi iyo axkaamdiisaba xikamaha ujeeddooyinkeeda wa masaalixaha iyo maslaxadda iyo danda ku jirta ayay ka saarayaan waxa uu sheekhu leeyahay rumaynta qadarka waa kii derajooyin inoogu yeelay marka wuxuu yidhi noocan derajadan qadarka ah oo ah markaas addoonku inuu rumeeyo wax kastoo ilaahay doonay inuu ahaaday wixii aanu doonina aanu ahaanaynin samawaad iyo dhulna inaanu wax jiraa jirin ilaa ilaahay mashii'adiisa markaas ay ku dhacayaan oo ilaahay markaa isagu ka abuuray uu yahay marka waa almashii'a waalkhalq waa mashii'ada iyo khalqiga iyo abuurka ilaahay uu abuuray ama yacni addoonka si kale haddaynu dha addoonka oo loo sugo inuu yacni faacil yahay uu wax samaynayo xaqiiqa ahaan ilaahayna uu isaga iyo ficilkiisaba uu abuuray yukadibu bihi caamatu lqadariya qoladaa qadariyada la yidhaahda badidooda ama dhammaantood yacni waa beeninayaan oo waxay sheegeen markaa addoonku inuu ficilka nafdiisa markaas abuurayo oo mashii'a ilaahay iyo doonid ilaahay iyo iraadadiisu aanay markaa la soconin kuwaasaa markaa qadariye la yidhahdayo maadaama ay qadarkii sidaa u beeniyeen ilaahay ayaa qadariye la yidhi jabriyada lafdeedana waa la yidhahdaa qadariya oo qadarka ayaa iyaguna ka hadleen nebi maxamedna wuxuu ku magacaabay qoladaa qadariyada la yidhaahdo majuusta ummaddee nebiyullaahi moxamed ay leedahay maxaa yeelay waxaa la yidhi majuustu waxay yidhahdaan waxaana xawaadisan iyo waxyaalaha dhacay oo dhami laba abuure ayay leeyihiin mid sha khayrka abuuray iyo mid sharka abuuray oo khayrkana nuur ba abuuray bay yidhahdaan sharkana waxa abuuray mugdiga qadariyaduna kuwaas ayay shabbahaan oo waxay odhanayaan waxyaalahan xawaadisahay waa laba noocoo wax ilaahay markaa uu sameeyo ficilka ilaahay ka adago abuurkiisii iyo xawaadis addoonka markaa ficilkiisa ahoo wuxuu addoonku samaynayo weeye oo ilaahay markaa wax abuurah iyo wax arrin iyo wax ogaanshaa uu ku leeyahay ma jirto sidaa daraaddeed baa majuus loogu magacaabay xadiidkaa markaa ku tilmaamaya majuus inay yihin waa xadiid abu daawuud iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo lalakayna uu fii sharxi usuuli ictiqaadi ahlusunna uu ku warinay ibn abilcaasim fi sunna ayuu markaa ku warinaya abaraani waxa uu ku warinaya fi lawsad ayuu ku warinaya aajuri wuxuu ku warinaya fi shariica ayuu ku warinaya xadiidkaasi wuxuu odhanaya ibnu cumar baa laga warinaya qadariyadu waa majuusa ummaddan hadday xanuunsadaan ha booqanina hadday dhintaanna janaasadooda ha ka qaybgelina mid kaleo xudayfatu bnulyamaan laga warinayo likulli ummatin majuusun wa majuusu hadihi lumma ummad kastaa majuus bay leedahay majuusta ummadan aladiina yaquuluna laa qadara inaan qadar jirin oo qadarka ilaahay inaan u jirin kuwa markaas odhanaya weeye ka dhinta janaasadiisa ha xaadirina ka xanuunsadana markaa ha booqanina waana dajaal markaa ciidankiisa oo haddii markaa dajaal ay soo gaadhaanna isaga ayay raacayaan axaadiida markaa sheekh albaani markuu isugayey duruqdiisa sida markaa sunnaha markuu takhriijinayey libn abi caasim waa xasan ayuu ku tilmaamay yacni rag badanna waxay tilmaamayaan inay markaa marfuuc ahaan ay wada daciif yihiin laakiin isaguna isugeynta ayuu xasan kaga dhigay haddaba wuxuu leeyahay oo mawquuf inay yihiinoo markaa saxaabada ay ku joogto ayay asixinayaan waxa ku xadgudbaya buu yihi qadarka oo iyaguna quluwi iyo markaa dheeraad ku samaynaya derajadan qadarkaa qolyo kaloo iyaguna kuwa qadarka ilaahay suga ah oo iyaguna waa kuwii jabriyada la odhan jire waxay addoonkii ka siibeen awooddiisii iyo doorashadiisii afcaasha ilaahay iyo axkaamtiisana xikmadii loo jideeyey iyo maslaxaddii iyo dandii ku jirtay bay ka saarayaan waa qolada jabriyada la yidhaayo waxay dhahan addoonku camalkiisa waa ku dirqiyan yahay wax loo qoray weeye wuxuu weydaaran karayaa ma jirto marka ilaahay afcaashiisa iyo axkaamtiisana xikmaddii iyo ujeeddadii ku jirtay iyo maslaxaddii iyo dindii ku jirtay waa ka saarayaan oo macnaha waa xikmo iyo wax maslaxo sugayaan ma jiro waxay leeyihiin ilaahay waxbuu samaynaya waxbuu xukumaya waa mashiico iyo doonid keliya huun oo qofkan u hoggaansamayey ha qasbanaadaba e wuu abaalinaya kan caasigaha ee xumaanta samaynaya ha qasbanaadaba e haddana wuu ciqaabaya waa yacni waxaanad arkaysa waxaan suurtagal ahaynoo dee qof dirqinay oo wax lagu dirqiyey waxaa lagu dirqiyey ammaan kuma muto wax markaa lagu dirqiyey ka tegitaankeedana cay kuma muto sidaas daraaddeed baa markaa hadalkoodaasi hadal markaas aan waxba ka jirin uu markaas yahay waxaana markaas nooca yacni ku dhow dhow ama yacni ka soo baxa dad badanoo markaa ilaahay qadarkiisa xujaysa oo wax kastoo y sameeyaan odhanaya wax yacni ilaahay ii qadaray intuu macsiyadiiyo wax walba sameeyo horta wuxuu hadduu wax dhacan yahay uu kana toobad keenay hadduu yahay qofku dee waa odhan karaa wuxuu ilaahay ii qadaray weeye laakiin markaa wax xumaan iyo foolxumo uu ku kacayo inuu yidhahdo waa qadar ilaahay lama ogola waayo haddaad imka hantidiisa aada boobto ood isaga markaa waxyeelayso oo tidhahdo ilaahay baa qadaray kaa yeeli maayo waar ilaahay ma qadarina iga baydh buu ka odhanaya sidaas daraaddeed baa macsiyada iyo xumaanta yacni ilaahay qadarkiisa aan loo adeegsanin qofkuna markaa khiyaar iyo door ayuu leeyahay inaad kadinkaa ka baxdo iyo inaad kaa ka baxdo adiga ayaa khiyaaru do iyo dooru leh kii aad ka baxdana ilaahay doonitaankiisa ayuu ku yimi ilaahay baana markaas adiga iyo doonitaankaagabana abuuray wa haadihi darajatu darajadan iyo qeybtan min alqadari qadarka waa mashiicada iyo abuurkaasi yukadibu biha waxaa beeninaya caamatu lqadariya niman qadariyada la yidhaha badidoodu waa beeninayaan aladiina kuwaasoo samaahum nabiyu sala allahu alay slm uu ku magacaabay majuusa hadihi lumma ummadda majuusteeda wayakluu fiiha waxaa quluwi iyo xadgudub ku samaynaya qowmun qolo min ahli lisbaati qolada markaa qadarka suga ayaa iyaguna taraar kale kusii samaynaya ku taraaraya xataa salabuu ilaa ay ka siibeen alcabda addoonka qudratu awooddiisa iyo wakhtiyaarahu doorashadiisa wa yukhrijuuna waxaanay ka saarayaan can afcaaliillaahi ilaahay afcaashiisa wa axkaamihi iyo axkaamdiisa xikamaha xikmaddii ay lahayd wa masaalixa iyo maslaxaddii ku jirtay ayay markaa ka saarayaan ilaahayna markaas axkaamta wuxuu u jideeyey xikmo iyo ujeeddo maslaxo iyo danna waa ka leeyahay ilaahay shay ciyaaru ma abuurin iyo markaa wax lahaa faxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha ma waxaa u malayseen in ciyaar idin abuurnay ayaxsabu alinsaanu an yusraka sudama in la iska sii daynayo oo lagaga tegay ayuu moodayaa wamaa khalaqna asamaawaati waalardi wamaa baynahuma laacibiin maa khalaqnaahumaa ila bilxaq yani wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin liyakuuna lilcaalamiina nadiira yacni in xikmo ilaahay markaas wuxuu qabanayo ee markaa ficila iyo wixii xugun u jidaynaya inay xikmadiiyo ujeeddo weyni ka dambayso maslaxadiiyo darina ay ka dhalanayso ayay tusinaysaa kuwa laakiin jabriyadaahi waxay leeyihiin ilaahay wax un wa iska dooray un wax alliyaaliyo wax xikmadii maslaxad ka dambaysa midnaba ma jirto ayay odhanayaan faslun fi liimaani halkana wuxuu inooga hadlayaa iimaanka faslun wa min usuuli ahli sunnati waljamaaca waxaa ka mid a usuusha iyo tiirarka ahlusunna waljamaca ay qabaan ana diina diinta iyo waliimaana rumayntu qowlun wa camalun inuu yahay qowl iyo camal qowlu lqalbi qowlka iyo hadalka carabka ee qalbiga baan leeya walisaani iyo carabka wa camalu lilqalbi qalbiga camalkiisa walisaani iyo carabka camalkiisa waljawaarixi iyo xubnaha camalkooda halkan sheekhu waxa uu iyadana inooga hadlayaa mas'alatu liimaan iyo wuxuu yahay waana masaa'ilka markaa iyadana lagu kala tegey ee markaa firaqa faraha badani ay ku khilaafeen marka ahlusunna waljamaca ay ku khilaafeen ayaa markaa halka ay ka soo baxayaan markaa firqooyin fara badan ayaanay halkani ka mid tahay marka wuxuu leeyahay sheekhu usuusha ahlusunna waljamaaca ay cidda ehelka waa sunnaha nebiga iyo inay markaas ku midoobaan oo ay markaa ku wada jiraan sunnaha ah kuwa wehelka ah oo markaa dee salafkii ummaddan iyo saxaabadeed iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii iyo ciddii markaa waddadooda raacday ah firqa naajiya iyo markaa kooxdii badbaadaysay adduunyana markaa bidac ka badbaaday aakhirana markaa naar ka badbaadaysay usuusha ay ka rumaysan yihiin waxaa ka mid a ana adiina waaliimaan diinta oo markaas hadda looga jeedo yacni wixii qofku markaas uu ku dhaqmayey oo marna camalka ayaa diinta la yidhahdaa marna jazaaga ayaa la yidhaahdaa oo maa yudaanu bihi alinsaanu kamaa tadiinu tudaan waa la yidhahdaa waxa qofka lagu abaariyo maa yadiinu bihi wuxuu markaa diin ka dhiganayo ee uu markaa ku dhaqmayana waa la yidhaahdaa waana erayo markaa isku wada dhow oo markaa isku macnaa baa jira oo haddii mase iimaanka iyo biri iyo taqwa iyo diin waa waxa la yaaliyo waxa ilaahay markaas uu jecel yahay oo dhami magaca iimaanka ayay soo gelayn iminka islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka ayaa nebigu diinu ku wada magacaabay marka wuxuu leeyahay diinta iyo iimaanku waxa weeye waa qowlun wa camal waa qowl iyo camal waa wax lagu dhawaaqo iyo wax la sameeyo ayuu iimaanku uu ka kooban yahay iimaanku xagga luqada waa rumayn iqraar iyo tasdiiq weeye waa qirid iyo rumayn oo qofku qalbiga ka rumeeyo wa camalun iyo camal iyo wuxuu qabto oo uu ka mid yahay markaas dhawaqii oo uu ka mid yahay wixii xubnaha laga qabanayey haddaba marka la soo gaabiyo waxaa la yidhaahdaa un diinta iyo iimaanku waa qowlun wa camal wuu inoo faahfaahiyey haddaba sheekho wuxuu yidhi waa qowlu lqalbi waalisaan hadalku wuxuu ka imanayaa qalbiga iyo carabka oo qalbigu qowl buu leeyahay qowlka uu leeyahayna waa qiridda iyo rumaynta oo qalbigu markaa rumaynayo ciqiidaynayo waxa la yaaliyo wuxuu ilaahay ka warramay nafdiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadiisa iyo afcaashiisa iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa ictiraafka iyo qiridda iyo rumayntaasi waxa weeyaan qowl iyo hadal uu qalbigu leeyahay waxa kuu yimi carabka isaga qowlkiisa iyo dhawaaqiisu waa wax la garanayo waa ku dhawaaqidda shahaadateynka uu ku dhawaaqayo ee uu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamadan rasuulu llah waa dhawaqa labada shahaado uu ku dhawaaqayo waa qowlkii carabka marka qowlu lqalbi walisaan waa intaa waxa kuu yimi camalu lqalbi waallisaani waaljawaarix waa camal uu qalbigu qabanayo qalbigu camalka uu qabanaya waxa weeye waa ikhlaaska niyada uu markaa niyeynayo ikhlaaska markaasuu camalkiisa ilaahay u khaalis yeelayo tala saarashada ilaahay uu qofku tala saaranayo noqoshada u noqonayo jacaylka markaas ilaahay u jeclaanayo hoggaansanka uu ilaahay u hoggaansanayo cabsida uu ka cabsanayo rajada uu rajaynayo yacni kaana waxaa la yidhahdaa waa camalkii qalbigu qabanayey yacni dhaqaaq buu samaynayaa doonid buu samaynayaa camalku markaa xasilooni qalbiga un maahae xaraka iyo dhaqaaq iyo doonid baa jira markaa qalbiga gelaysa marka camalka qalbiguna waa kaa waxa kuu yimi camalu lqalbi waa kaa walisaan carabkuna waxa uu leeyahay isaguna camal buu leeyahay camalka uu carabku leeyahayna waa dhaqdhaqaaqan hadalkiisu waxa weeye waa ku dhawaaqidda camalkiisuna waa xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa oo nudqigu wuxuu ka imanayaa iyo dhawaqu wuxuu ka imanayaa dhaqaaqa haddii carabkaagu aanu dhaqaaqayn oo dhaqaaq aanu lahayn dhawaaq ma samayn karayo marka camalkuna waa dhaqaaqa uu samaynayo nudqiguna waa hadalka iyo codkaa ka soo baxayo weeye marka qalbigiina camal buu leeyahy carabkiina camal buu leeyahay waljawaari xubnihii na iyaguna camal bay leeyihiinoo waa camalkii xubnaha xubnaha camalkoodu waa cad yahay waa waxaa markaa rukuucdii sujuuddii isaagii fadhiisigii markaa iyaguna iimaanka ayay ka mid yihiin maxaa yeelay waxa acmaasha ku xambaaraya rukuucda iyo sujuudda wixii la mid ahay waa iimaanka idan markaas iimaanku haddii la ururiyo mar waa qowlun waa camal baa la odhanayaa haddii la faahfaahiyana waa qowlka qalbiga iyo carabka iyo camalka qalbiga iyo carabka iyo xubnaha oo qowlka laba ayuunbaa markaa ku qowlo qalbiguna waa ku qowlaa oo waa ku hadla carabkuna waa ku hadlaa camalkana waxaa laga qabtaa qalbiga iyo carabka iyo xubnaha saddexdaaba waa laga qabtaa haddaba iimaanku inuu arrimahan oo dhan koobsanayo maxayna tusinaya waxayna tusinayaa xadiidka imaamu muslim warinayo nebigu wuxu uhi aliimaan iimaanku waxa weeye an tu'mina billah ilaah inaad rumayso malaa'igtiisa inaad rumayso kutubtiisa inaad rumayso rusushiisa inaad rumayso maalinta aakhira aad rumayso qadarkana waa inaad rumaysaa khayrihi wa sharihi kaasi waxaa la leeyahy waa qowlkii iyo dhawaqii qalbigu uu samaynayey rumaynta noocaas ah ee uu qirayo ee uu rumaynayo waxa weeye qowlkiisii camalka qalbiga iyo carabka iyo xubnahana waxaa u daliila nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laamood ama aliimaanu bidcun wa situuna shucba ama waa dhowr iyo lixdan shucba iyo laamood aclaaha waxa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha ila allah qowlka laa ilaaha ila allah ayaa ugu ayaa ugu sarreeya wa adnaaha imaatat aladaa can ariiq waxa ugu hooseeyana waxa weeye dhibta oo aad waddada ka weeciso haddaad dhagax ku aragto haddaad qashin ku aragto haddaad quraanad ku aragto haddaad qodax ku aragto inaad waddada ka weeciso ay dadka muslimiinta marayaana waa ta ugu hooseysa waalxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa shucbo iyo laan iimaanka ka mid a idan marka halkan waxaa ku kulmay qowlkii carabka oo dee laa ilaaha illa allah dhawaqeediia camalkiisii camalkii xubnaha camalkii qalbiga oo walxayaa imka xishoodku dee waa camal qalbi ah idan markaa inuu waxaasoo dhan wada koobsanaya ayaana tusinaya iimaanku ay ka mid yihiin aayadda qur-aanka ilaahay leey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay salaadiina ma hallaynayo markii baytulmaqdes loo soo wareejiyey ee kacbada loo soo wareejiyey baytulmaqdes laga soo wareejiyey ayay saxaabadu isweydiiyeen salaadoodii hore ee ay u tukan jireen baytulmaqdes markaasaa ilahay wuxu uhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma hallaynayo salaadiina ay u tukanayseen baytulmaqdes markaa salaadii baa iimaan lagu magacaabay iyadoo camal jawaarix camalkii xubnaha ah camalkii qalbiga ah qowlkii carabka iyadoo intaaba ka kooban ayaa markaa lagu magacaabay iimaan marka ahlusunna waljamaaca saasay qabaan macnaheeduna ma aha arrinkaha afartaa marka uu koobsanayo inaanu dhammaystirmayn afartaasoo la helmay qofku muumin buu noqonayaa iyadoo acmaasha qaarkeed ay markaa meesha ka maqan yihiin laakiin iimaankiisu waa nuqsaamaya hadba camalkiisa inta ka nuqsaama arrintaa waxaa ahlusunna waljamaaca ku khilaafay laba kooxood oo markaa kooxaha ahlubidaca ka mida oo ay qolyo xataa soo gelayaan maanta ahlusunna waljamaaca ayagu markaa sheegto oo isku magacaabo qole waa murji'ada qolada la yidhaahdo murji'a waxay leeyihiin iimaanku waa qiridun qalbiga laga qiro waxaan kale markaa iimaanka ka mid maaha iimaanku waxa weeye qiriddaa la qirayona qalbiga laga qirayo sidaa daraaddeed baa waxay qabaan iimaanku inaanu siyaadin inaanu nuqsaamin leanna waa qirid qalbi dadkuna waa ku siman yihiin oo waxay qabaan qofka ilaahay caabudaya habeen iyo maalin inuu la mid yahay qofka ilaahay caasinaya habeen iyo maalin maadaama uu ilaahay markaas uu rumaysan yahay oo masalan qofka zinaysanaya ee waxadaya ee khamriga cabaya ee dadka ku xadgudbaya iyo ninka qofka ilaahay ka cabsanaya ee waxaasoo dhan ka fog xagga iimaanka waa isku mid bay leeyihiin waayo acmaashaasi iimaanka kuma jirto mid markaas lagu cadaabayaan arigaa ma jiro qoladaa murje ayaa la yidhaahdaa waa qoladaa markaas meelaha iska fadhida ee aan wax layaaliyo waxay samaynayaan jirin ee ummatu maxamed baanu nahay yacni qofku waa muuminiin waxba looma baara ean salaad tukanayn ean soomayn ee haddana kula jannaanu gelaynaa qolada labaadna khawaarij baa la yidhaha iyo muctasila oo waxay leeyihiin acmaashu iimaanka ayay ku jirtaa waxay markaa ahlu sunnaha ku khilaafsan yihiin inuu baaqi ahaado iimaanku inuu camalku baaqi yahay ayaa inuu camalku in yani camalku baaqi noqdaa wuxuu shardi u yahay iimaanku inuu baaqi noqdo qofka macsiyo sameeya iyo dembi kabaa'irta iyo dembiyaalka waaweyne kamida iimaankiibuu ka baxayaa laakiin khawaarijtu waxay leeyihiin waa gaal naartana waa lagu waarinayaa qolada muctasilada la yidhahdo waxay leeyiin iimaankii wuu ka baxay gaalnimadiina muu gelin manzila bayna mansilatayn meel dhexe ayuu taagan yahay bay yidhahdaan yacni waa ahlu sunna oo halkaa taagan iyo labadaa qolo oo halkaa kala taagan faslu waa min usuuli ahli sunnati waljamaca waxaa ka mid ah ana diina diinta iyo waliimaana rumayntu qowlun wa camalun waa qowl iyo camal haddaba waa qowlu lqalbi waa qowlka qalbiga walisaani iyo carabka qowlkiisa oo carabka qowlkiisa garanaya oo waa dhawaqa qowlka qalbiguna waa qiridda iyo rumaynta wa camalu lqalbi camalka qalbiga oo markaa wixii acmaashii qalbiga ahayd oo dhan oo ikhlaaskii iyo niyadii iyo talasaarshii iyo rajaagii iyo wixii lamida ilan dhaqaaqa buu u samaynaya iyo doonidii walisaani iyo carabka camalkiisii oo isna waa xarakaadkii uu samaynaya nudqiga iyo hadalku uu ka dhalanayay waljawaarixi iyo xubnaha camalkoodii saddexdaas ayuu markaa ka ayuu ka kooban yahay waana sida markaas dee laga wariyey culimmadii waaweyneyd ee imaamu shaafici markaa inay saxaabadii iyo taabiciintii iyo cid alliyaaliyo ciddii uu soo gaadhay markaas ay ku kulmeen ama si kale markaa loo cabiro waxay yidhahdaan tasdiiqun qowlun bilisaan waa carabkoo lagaga dhawaaqo watasdiiqu biljinaan iyo qalbigaoo laga rumeeyo wa camalun bilarkaan iyo xubnaha oo laga shaqeey iimaanku saddexdaas ayuu ka kooban yahay cidda acmaasha markaa iimaanka ka saartana yacni waa ku inkirayeen si aad u daran oo murje ayay markaa ku tirinayeen bukhaari oo kale waxaa laga wariyay inuu yihi waxaan la kulmay in kun nin ka badan oo culimmadii markaa bilaada ah ma arag buu yidhi cid isku khilaafsan in iimaanku qowlun uu camal yahay yaziidu wayanqus awsaaci oo kale wuxuu hi ciddii salaf haydee tagtay may kala saari jirin camalka iyo iimaanka may kala saari jirin wa ana aliimaana iimaanku yaziidu waa ziyaadayaa biaacati daaca ayuu ku ziyaadaya wayanquso waanu ku nuqsaamayaa bilmacsiyati macsiyana waa ku nuqsaamaya waxaa kaloo sheekhu leeyahay usuusha ay rumaysan yihiin ahlu sunna waljamaca waxaa ka mid a iimaanku inuu kordho dhinmana inuu kordho iimaanku dhinmayana oo iimaanku daaco iyo wanaag markuu sameeyo qofka iimaankiisii kordhayo macsiyo iyo xumaan markuu sameeyana uu dhinmayo waxaa u daliila koritaanka inuu kordhayo aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan wahum yastabshiruun markay aayaddu soo degto ilaahay wuxuu leeyahay kuwaa la rumeeyey iimaan bay u kordhinaysaa waxaa kaloo ilaahay yidhi liyastayqina aladiina uutulkitaab wax arrimihii laga soo hadlaya loogu sheegaya liyastayqina aladiina uutulkitaaba kuwa kitaabka la siiyey inay yaqiinsadaan wayazaada aladiina aamanuu iimaana kuwa mu'miniintiina iimaan ay kororsadaan marka iimaanku inuu kordhayo ayaa halkaa laga garanaya xagga nuqsaanta xadiid baa ay u soo qaateen imaamu bukhaariy muslim ay warinayaan dumarka isagoo waaninaya wuxuu hi maan arag kuwo caqligooda iyo diintooduba nuqsaansan tahay oo haddana ninkii markaa go-aanka adka caqligiisa ka tegsiinog midkiin maan arag buu yidhi marka in markaa dumarka dee maadaama oo muddooyin aanay cibaadaysanaynin in markaa diintoodii markaa nuqsaani ku jirto ayuuna tusinaya haddii aan markaa nas kalaba loo eegin laakiin nusuustan tilmaamaysa un imaanku inuu siyaadayo ayuunbaa markaa tusinaysana inuu nuqsaamayo waxyaalaha iimaanku uu ku korana waxaa ka mid ah ilaahay aqoonsigiisa markaad ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa aada aqoonsato ee qofku ilaahay macrifo dheeraada markaas u yeesho sifooyinkiisa iyo asmadiisa uu garto iimaankiisu waa kordhaya aayaadka ilaahay ee kowniga iyo kuwa sharciga markaad u fiirsato samaawaadka sidaa ilaahay u dhigay buuraha dhulkaasi uu ilaahay u goglay waxa markaas dhexdeeda la yeelay markaad u fiirsato taana yacni iimaankaagii ilaahay aada rumaynaysay ayaa markaa isagana kordhaya aayaadka sharciga haddaad eegta iyo axkaamta rusushu la timi iyo markaa xikmadda iyo ujeeddada markaa ka dambaysa ayadan iimaankaagii waa kordhaya daacaadka iyo wanaagga haddaad markaa badiso ayana iimaankaagi waa koraya dee iimaanka ayay ka mid tahay macsiyadood markaa ilaahay dartii uga tagta waxyaalaha iimaanka kordiyay ka mid tahay intaa waxaa ka soo horjeedaana iimaankay nuqsaaminayaan ilaahay aqoonsigiisa haddaad ka jeesato iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa waa nuqsaamaya aayaadka ilaahay kowniga iyo sharciga haddaad ka jeesato iimaankaagi waa nuqsaamaya camalkii saalixa hadduu kugu yaraado yacni iimaankaagi wuu nuqsaamaya oo dumarka waxaa nuqsaamiyey diintooda markii la weydiiyey wuxuu uhi gabadhu markay caado hesho mana tukato mana soonto halkaasaa nuqsaanta uga timid macsiyada markaa samaynteedu ayadana way nuqsaamiyaan marka ahlusunna waaljamaaca in iimaanku ziyaadaya nuqsaamayana murji'ada iyo khawaarijtii muctasiladii labadii qolee hore aan soo sheegnay ee iimaanka markaa qeexideedaba ku khilaafay ayaa halkana ku khilaafay oo murjiadu waxay qabaan iimaanku inaanu ziyaadin nuqsaamina waayo acmaashu iimaanka kama mid ahabay qabaan waa qirashada qalbiga uun qolada kalena yani ahlu sunnaha markaa iyaguna khilaaftay waa daa'ifada waciidiyada la yidhaho khawaarijta iyo muctasilada ayaguna markaa ka kooban oo waciidiye waxaa loogu magacaabay axkaamta waciidkiiyo goodiga ayay markaa qalibaano axkaamtii wacdiga way ka tagaan kuwaasina qofkii kabiire iyo demi weyn sameeyey iimaankaba markaa waa ka saarayaan oo iimaankii waa ka baxay oo gaalnimadiibu galay bay khawaarijtu leeyihiin muctasiladuna maye manzila udhaxaysa labada ayuu ku sugan yahay bay yidhahdaan wa ana aliimaana usuusha ahlusunna waljamaca waa ka mid a iimaanku yaziidu biaacati inuu ku ziyaado wa yanqusu inuu kula nuqsaamo bilmacsiyati macsiyadan markaa inuu ku nuqsaamo wa hum ahlusunna maca dalika kaa lala qabo laa yukafiruuna ahla alqibla dadka qiblada wehelkaa kuma gaalaysiiyaan bimuطlaqi almacaasi macsiya asalkeed walkabaa'iri iyo dembiyaal waaweyn kuma gaalaysiiyaan kamaa yafcaluhu alkhawaariju siday khawaarijta nimanka la yidhaahdaa ay sameeyaan ee ay yidhaahdaan waxau sheekhu leeyahay halkaa la yska sii khilaafayaa waa halkane khilaafku uu ka dhalanayaa oo ahlusunna waljamaaca iyagoo qaba in iimaanku uu saddexdaa ka kooban yahay oo rumaynta qalbiga iyo dhawaaqa carabka laga dhawaaqayo iyo camalka xubnaha laga qabanayo isagoo saddexdaa ka kooban oo iimaanku qowlun wa camalun inuu yahay rumaysan ayaa haddana dadka ahlu qiblada ah ahlu qibla maxaa looga jeeda dadka muslimiinta ee qiblada iyo kacbada u jeesta ee qaabile ee salaada u tukada walow caasiyiinba ha ahaadaane haddii macsiyo uu sameeyo kuma gaalaysiiyaan oo ma yidhaahdaan macsi alle macsiyaduu sameeyo diinta ayuu kaga baxayaa ma yidhaahdaan marka laa yukafiruuna ahla alqiblati bimuطlaqi lmacaasi muطlaqu lmacaasi maxaa looga jeedaa yacni aslu lmacsiya macsiyada asalkeeda ama macsiyo yacni helideed mutlaqu shay waxaa la yidhaahdaa waa in wuxun laga helo ama yani macsiyo dhammaanteed bimutlaqi macaasi macaasi yani dhammaanteed iyo idlaaqeed ama macsiyo asalkeed iyo kabaa'ir iyo dembi waaweyne hadday ka dhacaan kuma gaalaysiiyaan markaa sheekhu halkuu leeyahay bimutlaqi lmacaasi ma odhanin macaasi iyo kabaa'ir leanno macaasi iyo kabaa'ir waxaa jira gaalnimo ah gaalnimo baa jira siday u badan yihiin markaa salaada ka tegitaankeeda ayaa ka mida dee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igta caydooda ayaa ka mida kitaabka qur'aankaa markaa la yahanayso meel qudhuna lagu tuuro ayaa ka mida macsiye markaa qofka gaalnimo gelinaya waa jiraanoo toos qofku ugu gaaloobayo laakiin kuwaasi waa gaareen macsiye ayi macsiya ama ayi kabiira dembi weyn hadduu ku dhaco yacni wuu gaaloobayaa diinta ayuu ka baxayaa ma qabaan marka muطlaqu shayi iyo ashay lmulaq baa kala jira muطlaqu shay waa in darajaadkiisa kii ugu hooseeyey marka wuxuuna in laga helo weeye ashay mulaqna waa in darajaadkiisii ama kamaalkiisii markaa la helo markaa kuma gaalaysiiyaan ashay mulaq iyo mulaqu shay saasay markaa u kala khilaafsan yihin marka qofka muuminkaa ee dembi weyn sameeya mutlaqul iimaan baa la jira aslul iimaan baa agtiisa laakiin kamaalkiisii iyo dhammaystirankiisii ayaa meesha ka maqan kamaa yafcaluhu lkhawaarij say nimanka khawaarijta ahi sameeyaan khawaarijtu waa qoladaa odhanaysa qofku dembi weyn hadduu sameeyo waa gaaloobay waxa ka imanaya iminka masalan waxyaalo badan oo aafahmi la-diin oo adduunka ka dhacaya oo dad muslimiin aho madaxdoodii laga hor imanayo oo iyagoo masaajidka ka soo baxaya la laynayo macnaheedu waa halkanay ku fadhidaa qofkani dembi hadduu sameeye waxay leeyihin islaamnimadii diinta ayuu ka noqday isagoo tukanaya oo masaajidkii ku jira oo qur-aankii akrinaya ayaa waxay leeyihin gaal buu isag taagay mar hadduu magaaladaa tegu gaal u tegey mar hadduu gaal la kulmay mar hadduu gaal u shaqeeyo bes walaa buu sameeye gaalkaasuu walaa la sameeye waa gaaloobay masaajidkaa lagu hor sugaya maruu ka soo baxo kurtaa la jaraya waa halka halkay ka yimaadeen waxaale waxaan la fahmilaye soconaya yacni waa tii markaa niman hore oo markaa soo baxay oo gabayatirinayay ay ku leynayeen markaa qof kastooo markaa gaal isag taaga iyo qof kastoo ingiriis markaa isag taaga yacni wuu gaaloobay unbaa la odhanayay dasna kurtaa laga jaray waxaa maanta arkaysaanee dhacaya ee dadka lagu laynayaan waa baabkaasun wey kama yafcaluhu lkhawaarij qofka dembi sameeya waa gaalooboo diintii waa ka baxay sidaa daraaddeed muslimiinta ugu baxayaan oo ay dhiiggooda u banaysanayaan oo ay xoolahooda markaa u banaysanayaan sida markaa ahlusunna waljamaaca ay qabaanna iyada oo iimaanku uu ka kooban yahay saddexdaa ayaa haddana qofkii mar hadduu muumin yahay oo aslul iimaan markaa uu haysto yacni arrimaha gaarka aan sheegnay mooyaane kuba gaalnimo xukmiyaan waa qofka muuminkaa ee iimaankiisu markaa uu naaquska yahay markaa muminun biimaanihi yani kabiirada iyo dembigaa uu sameeyena faasiq ayuu markaa ku noqonaya sidaynu horeba aynu usoo tilmaanay wahum ahlu sunna maca dalika ayagoo qaba in iimaanku qowlun waa camalu yahay laa yukafiruuna ma gaalaysiiyaan ahlalqibla dadka qibladaa u jeesanaya ee cusaadba ha ahaadaane qiblada iyo kacbadaa qaabilaya salaada ula jeesanaya ma gaalaysiiyaan bimuطlaqi macaasi macsiyo yani asalkeed iyo yani macsiyo dhammaanteed kuma gaalaysiiyaan walkabaa'ir iyo dembiyaal waaweyn kama yafcaluhu lkhawaariju nimanka khawaarijta la yidhaahdaa sidaa ay markaa sameeyaan bal ilukuwatu liimaaniya bal walaaltinimadii iimaanku haabitatu waa sugan tahay maca almacaasi macaasila jirkeed ayaa walaaltinimadii muuminiinta ka dhexaysay ay sugan tahay kamaa qaala subxaanahu sida ilaahay uu yidhi fii aayati lqisaasi aayaddii qisaasa faman cufiya lahu min akhiihi ka looga cafiyo walaalkii dhiiggiisa shay wax faitibaacun bilmacruuf waxaa yani waajibka inuu si markaa macruufa u raaco bal ilquwat limaaniya haabitatun maca almacaasi wallahu aclam halkaa inoogu joogo